أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أن تأتيهم بغتة فق- بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiru suurati muxamed ama suuraة اlqitaal casharkeenna wuxuu ka bilaabmaya aayadda sideed iyo tobnaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi fahal yanduruuna ma sugayaan إla الsaacata saacadda maahae wax kale sugi maayaan an ta'tiyahum inay u timaado ma ahane wax kale ma sugayaan bagtatan xaal ay tahay iyadoo kadinayso faqad xaqiiqe ahee jaa-a waxaa yimid ashraatuhaa calaamadaheedii ayaa yimid fa annaa lahum fa min ayna xaggeebow lahum iyaga uga sugnaanayaa idaa haddii jaa-athum ay u timid saacaddii dikraahum waansamitaankooda xaggeebow uga sugnaanayaa oo sidee bay ku waansamayaan mar hadday saacaddiiba timidba ilaa camal la aqbalaya mar hadday saacaddu timaada ma lahane hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum almalaa'ikatu ow ya'tiya rabbuka ow ya'tiya bacdu aayaati rabbik yowma ya'tii bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu ow kasabat fii iimaaniha khayraa aayaddaasaa marka tilmaantay inayna waxba taraynin camal ama iimaan saacadda calaamadaheeda waa weyn marka la arka ka gadaale marka waансamitaan xaggee bay uga sugnaanaysaa haddiiba xaalkoodu uu sidaas yahay fahal yanduruuna ay famaa yantadiruuna ma koranayaan oo ma suganayaan kuwan kufaaru quraysh ah ila asaacata saacaddii unbay koranayaan ay sugayaan an ta'tiyahum waa bedelu ishtimaal ka bedel an ta'tiyahum inay u timaado unbay suganayaan wax kale ma sugaayaan saacadda bagtatan baaqitatan xaal ay tahay iyadoo soo kadinayso faqad xaqiiqe ahee jaa-a waxaa yimid ashraatuhaa saacadda calaamadaheedii ayaa timid calaamaatu saaca marka kubraa iyo suqraa bay u kala baxaan dee kuwa suqraaga ah waa yimaadeenba iyaga oo waxaaba ka mid a bicada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo waa kii dhihi jiray buciftu ana wasaacatu ka haatayni aniga iyo saacadda waa nala soo bixiyey xaal aan labadan oo kale isku nahay wuxuu yidhi in kaadat latasbiqunii saacaddu waxayba ku dhowaatay inay iga hormarayso inay igaba hormartayba ku dhowaatay marka bicada nebiga min calaamaati saaca waay waxyaabo badanna nebigu sala allahu calayhi wasalama uu tilmaamay oo xadiidkii jibriilna ay ku jirtay an talida alamatu rabbatahaa addoontu inay dhasho sayidkeeda oo waalidkii iyo ilmihii cuquuqu intou bato la garan waayo yaa waalid ah labadooda oo ilmuhu sidii wax wax dhalay oo kale waalidkoodii ay ula hadlayaan sida lagu fasiray si ka mida weeyaan sidaas yacni cuquuqulwaalideynku waa badanaa waay mar allaale mar kulamaa ou aada u bato calaamaatu saaca unbuu tusayaa wa an tara alxufaata alcuraata alcaalata ricaa'a ashaa'i yatataawaluuna fi lbunyaan kuwii qaawanaa ee cagaha caddaa ee fuqarada ahaa ari jirka ahaa inay iskugu faanayaan dhismayaal dherarkeed ay iskugu faanayaan iyadana marka waa calaamad marka la arkayo cilmigii inuu yaraado jahligii ou bato iyaduna waa calaamado fara badanoo nebigu uu tilmaamay baa jiraan kuwa yaryarka ah kuwa waaweyn ee towbadaba aan la aqbalaynin haddii iyaga la arko tuluucu shamsi min maqribihaa qoraxda inay kasoo baxdo meeshay u dhacdo dajaal inuu yacni inuu yimaado khuruuju daaba daabadii ay soo baxdo kuwayaalkaas iyo wayb faannaa ay fa min ayna xaggeebaa lahum iyaga oo uga sugnaanayaa idaa haddii jaa-athum saacaddii ay u timaado dikraahum waansamitaankoodii xaggeeba uga sugnaanayaa inay waansamaan faclam annahu laa ilaaha ila allahu wاstغfir لdnbka wlilmuؤminiina wاlmuؤminaati wاllahu yaclamu mutaqlabkm wamahwaakm faاclam ogow anahu ana alxaala washa'na xaalka iyo sha'niga inuu yahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah ma ahani wastakfir nebiyow dembi dhaaf dalab lidenbika dembigaaga dartiis u dembi dhaaf dalab oo rabbi uga dembi dhaaf dalbo walilmu'miniina mu'miniinta dembigooda dartii ilaahay uga dembi dhaaf dalab walmumini waalmu'minaati iyo haweenka mu'minaadka ah dembigooda ilaahay uga dembi dhaaf dalab wallaahu alleh yaclamu waa ogyahay mutaqallabakum gedgadoonkiina aada dhulka ku gedgadoomaysaan ood ku mushaaxaysaan iyo wamahwaakum sugnaanshadiina aada ardada ku sugnaanaysaan intaba rabbi subxaanahu wa tacaala wuu ogyahay aayaddan aayad weyn waaye alimaamu lbukhaari iyo kalena wuxuu ka fahmay in cilmigu uu yahay awalu waajibin cala alcabdi waxa ugu horeeya addoonka waajibka ku ah ee laga rababa waxaa weeyaan inuu ogaado towxiidka inuu cilmi u yeesho towxiidka kaasaa ugu horeeya oo waxa uu yidhi baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal cilmigu waa ka horeeyaa hadalka iyo camalka inta aadan camal samaynin inta aadan wax ku qowlin waa laga horeeyaa oo waxaa ka horeeya cilmi iyo ogaal waayo cibaadadu niyay u baahan tahay niyaduna waxaa weeyaan waa qasad shay aadan aqooninna qaab aada ugu qasado ama aada u niyeysato ma la garan karaayo sidaa darteed marka sidaa darteed marka waxaa la hormariyey cilmigii oo alla wuxuu yidhi faclam ogow annahu shanigu iyo xaalku laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro waayo ila allahu faclam ogow anahu ana alxaala washa'na xaalka iyo shanigu laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah ma ahnay sidaas weeyaan xaalka weyn ee muhimka ah ee in la ogaadana ay tahay wastakfir dembi dhaaf dalab lidenbika dembigaaga u dembi dhaaf dalab marka nebigu dembigiisu muxuu yahay liyakfira laka allahu maa taqadama min denbika wamaa ta'ahara ayaa suuratu lfatxi noogu imaan doonto waxaana mutafaq lagu yahay ambiyada kabaa'ir iyo dunuub waaweyn inaynan ku dhacaynin oo ilaahay cismo uu ka siiyey taas waa la ogyahay dunuubta yaryar ee saqaa'irta ayaa culimada qaar ka mida waxay leeyihiin dunuubta saqaa'irta ahee yaryar kuwa weliba laga yaqyaqsoodo ma aha oo xataa qofka akhyaarkaa oo iska ilaalinaya iyo ma aha yacnii waxyaabaha khilaaful owlaha sidan waa laga fiicnayd sidan bay ku fiicnayd oo kale waxyaabaha ah ayaa mararka qaar dhacaysay in ambiyada ay ka dhacdo middaas waaye marka midda uu ka dembi dhaaf dalbanayo arrintaana de nebigu wuxuu u arkayaa wax culus dabcan walidalika fii suurati towba waxaan kusoo marnay cafa allaahu canka lima adinta lahum ilaahay waaba ku cafiyee maxaad ugu idintay maa rabbi ka warsugtid inta uu bal rabbi xaalkooda kala caddeeyo maxaa ugu idintay ood is yacni markay kaa idin dalbadeen aada u idintay taasoo kale marka waa waxyaabahan iska khilaaful owlaha ah ama dembiga la sheegayo waxa uu yahayba rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu aada u jeclaa mar walba inuu rabbigiisa la faqaayo ou la munaajoonayo mararka qaar marka masaalixdii muslimiinta ile maamulkii muslimiintau haayaa danihii marka muslimiinta ayuu ku mashquulayaa wuxuu uga mashquulayaa munaajaatu rabbihi mararka qaar ee inuu danaha muslimiinta ku mashquulana cibaado waayo ogowha rabbi buu ku adeecayaay laakiin isaga wuxuu aada u jeclaysan lahaa mar walbaba inuu dikri alleh iyo munaajaatu rabbihi uu ku dhex jiro markaasuu wuxuu isu dareemayaa xaaladaas uu ku mashquulsan yahay masaalixda muslimiinta iyo dantooda uu ku mashquulsan yahay ayuu wuxuu isu dareemayaa marka maadaama munaajaadkii uunan ku jirin waqtiyadaas ayuu wuxuu dareemayaa marka xaalad laga fiican yahay inay tahay markaa ayuu marka istikfaar iyo uu la imaanayaayuu ku kabayaa xadiidkii marka inahu la yuqaanu calaa qalbii wa inii la astakfiru allaha fi kuli yowmin mi-ata mara sidaasaa lagu fasiraa ayb ama culimada qaar waxay leeyihiin dembi rasuulka maba lahanba sidiisee meesha waxaa laga wadaa waxay tahay isaga haddii dembi dhaaf dalab la yidhi mu'miniintaa lagu dhaga hadlayaa war idinkaaba ka yay tahay inaad dembi dhaaf dalab rabbi ka dalabtaan yay ka dhigan tahay walilmu'miniina mu'miniintana u dembi dhaaf dalab walmu'minaati haweenka mu'minaadka ana u dembi dhaaf dalab meeshaana marka iimaanka fadliga uu leeyahay waayo wasfigan iimaanka ayay waxay ku muteen in ilaahay nebigiisa amro dadka mu'miniinta ah inuu dembi dhaaf u dalbo marka mu'minnimadu sharafka ay leedahay malaa'igtii waa kuu dembi dhaaf dalbaysaa aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bihi wayastakfiruuna liladiina aamanuu rabbana wasicta kula shayin raxmata wacilman ayaan suuratu haafir kusoo marnay marka malaa'igtiina dembi dhaaf bay mu'miniinta u dalbayaan nebigiina waxaa la leeyahay mu'miniinta u dembi dhaaf dalab marka mu'minnimadu wax aad iyo aada u qiimi badan waayo marka oo ilaahay makhluuqaadkiisa waaweyn ee sharafka badan ayaa adiga lagu soo adeejinayaa inay markaa daryeelkaaga iyo waxa adiga ku anfacayo inay rabbigaa kuu weydiiyaan marka waa in iimaanku qofka ku dadaalaa marka wallaahu alle yaclamu waa ogyahay mutaqallabakum gedgadoonkiina waa masdar miimi ah ayaa laga laqbaynayaa ay taqalubakum gedgadoonkiina iyo wamahwaakum nagaadidiina ayb wayaquulu ladiina aamanuu marka min shuruudi laa ilaha illa allahna da alcilmu bihaa baa ka mid a laa ilaha illa llahu shuruudeeda in la ogaadaa kow shardiga koowaadba ayb qofku marka waa inuu garanayaa macnaa laa ilaha illa allah ayb wayaquulu ladiina wayaquulu wuxuu oranayaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyeen waxay dhahayaan lowlaa nusilad hal laa nusilad maa lasoo daadejiyo suuratun suurad maa lasoo dejiyo fa idaa haddii unsilad la dejiyo suuratun suurad suuradda oo muxkamatun la sugay oo aan la nasakhin wadukira lagu sheego fiihaa fi suurati suuradda dhexdeedana lagu sheego alqitaalu dagaalkii lagu sheego ra-ayta waad arkaysaa aladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda maradun jirada ay ku sugan tahay waad arkaysaa yanduruuna inay fiirinayaan ilayka adiga xaggaaga ay soo fiirinayaan nadara almaqshiyi kii la daboolay fiirintiisa calayhi isaga korkiisa lagu daboolay min almowti geeri yacnii mowd lagu daboolay ayb fa wlaa waxaa habboonaan lahayd lahum iyaga u habboonaa lahayd daacatun ayaa u habboonaan lahayd ka dambayn ay alleh rasuul ka dambeeyaan iyo wa qowlun qowl qowlka oo macruufun la yaqaano sidaa ayaa u habboonaan badnaan lahayd fa idaa haddii casama ou go-naado al-mru arrinka haddii uu waajibo dagaalkii waayee falow haddii sadaqullaha alla ay u run sheegi lahaayeen oo niyo dhab ah ay rabbi yacnii ku ay yacnii ugu run sheegi lahaayeen lakaana wuxuu ahaan lahaa asidqu runta ay rabbi u sheegayaan khayran tu u khayr badan lahum iyaga u khayr badan bay ahaan lahayd aayaddan waxay la mid tahay un aayaddii suuratu nisaa aan kusoo marnay mu'miniintii ayaa markii dhibka ka batay ayay waxay tamaniyeen oo ay jeclaysteen in jihaad la farad yeelo dagaal inay dagaalamaan oo dagaalkii loo fasaxo markii dagaalkii la fasaxayna dad badan oo dadkii ka mid ahaa ama koox dadkii ka mid ah ayaa dagaalkii markii uu soo degay aad arrintaa uga baqay oo markaa yacnii dib u gurtay oo gadaal marka dibdib u gurtay taas buu marka rabbi ka waramayaa halkan alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum waaqimu الsalaata waaatu الzakaata falama kutiba calayhim اlqitaalu ida fariiqu minhum yakshawna اnnaasa ka khashyat اllahi aw ashadda khashya aayaddaasay la mid tahay wayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan aamanuu rumeeyeen lowlaa nusilad hal laa nusilad maa lasoo daadejiyo suuratun suurad yacnii suurad dagaalka ka waramayso faidaa haddii unsilad la dejiyo suuratun suurad suuradda oo muxkamatun la sugay oo aan la nasakhin wadukira lagu sheegay fiihaa suuradda dhexdeeda alqitaalu dagaalkii lagu xusay haddii lasoo dejiyo suurad sidaas ah ra-ayta aladiina kuwii ayaad arkaysaa fii quluubihim iyaga quluubtooda dhexdeeda maradun jirada ay ku sugnayd yanduruuna xaal ay eegayaan iyagoo eegayaan ilayka adiga xaggaaga soo eegayo nadara almaqshiyi kii la daboolay calayhi isaga korkiisa la daboolay min almowti dhimashada xaggeeda lagu daboolay marka qof dhimashadii lagu soo daboolay oo kale ad moodeysaa macnaha laga rabaa maxay tahay qofka marka geerida ay ku timaado ee dhimashadii lagu daboolay qofkaas indhaha kor buu u taagaa soo maaha ruuxu markuu dhimanayo ruuxdii kor bay u socotaa araggiina waa raacaa marka walidaalika qofku markuu dhinto araggiisii tashkhiis baa ku dhacayo kor ayuu aadayaa waata marka la sunneeyo in marka ugu horeysaba lasoo laabo indhihiisa oo indhaha loo laabo yacnii qof dhimasho ay ku habsatay baad moodeysaa waay yani siday kuu fiirinayaan adiga araggaba kaama qaadayaan waa kor unbay kuusoo eegayaan indhahooduna ma libirsanayaan ayb sida qofkaa dhintay oo kale fa wlaa lahum laba tafsiir baa ku jirta fa wlaa lahum in la yidhaha fa wlaa waxaa u habboonaan lahayd lahum iyaga daacatun baa ayaa u habboonaan lahayd oo daacatunta marka owlaa in lagu nasbiyo ayb lagu rafciyaan ujeedaa sidaas marka waa tafsiir oo iyaga marka sidaa intay ku fiirin lahaayeen adiga oo aayadda ama suuradda soo degitaankeeda ay dhibsan lahaayeen waxaa uga khayr badnaan lahayd daaco inay la imaadaan ooy rabbi isu dhiibaan oo rasuulkiisa ay adeecaan hadal wanaagsanna ay la imaadaan tafsiir sidaas waay tafsiirka kale fa wlaa lahum in laga dhigo iyada markaa yacni waciid jumlo oo markaa uu waciid ku jiro macnuhuna marka waxay noqonaysaa fa wlaa waxaa soo dhowaaday alhalaaku halaagii baa dhowaaday ay qaruba alhalaaku lahum iyagiibuu usoo dhowaaday la halaago sidaa waa bannaanta asmaci baana sidaa ku socda cabdulmalik ibnu qurayb owlaada marka wuxuu ka dhigay ficil macnuhuna marka wuxuu noqonayaa ay qaruba lahum lhalaaku halaagii iyo cadaabkii baa usoo dhowaaday akharu lmufasiriinna iyagu waxay yidhaahdeen fa awlaadu ma ahan ficile waa isim macnuhuna marka waxa ay tahay fa wlaa yacni halaag dhowaaday ayaa lahum iyaga usugnaaday halaag dhowaaday baa iyaga usugnaaday kuwan munaafiqiinta a daacatun markaa labadaa tafsiiree dambe haddaan ku soconno daacatun war cusub waay ama markaa yacni mubtada loo qadarayaa ama inta la mubtadaysto ayaa khabar la qadarayaa oo markaa waxay noqonaysaa daacatun yaquuluuna waxay dhahayaan munaafiqiintii amrunaa annaga arrinkeenna iyo shanigeennu daacatun weeyaan maqlitaan waa inaan ku maqalno iyo waqowlun hadal hadalka oo macruufun la yaqaano ayb sidaa marka waa tafsiir oo munaafiqiintii warkoodii weeyaanoo waxay leeyihiin dad nebiga adeecsan bay iska dhigayaanoo waxay dhahayaan daacatun wa qowlun macruuf suuratu nuurna waa kusoo marnayo lain amartahum la yakhrujunna qul laa tuqsimuu daacatun macruufa ha dhaaranina la yidhi daacadiina wax la yaqaano waaye tii la yaqaanay oo dibindaabyada iyo beenta wadatay waaye sidaas marka in macnuhu uu taasoo kale uu yahay daacatun yaquuluuna waxay dhahayaan amrunaa inaga shanigeenna iyo amarkeennu daacatun weeyaan inaan adeecno alleh rasuul iyo waqowlun qowl weeyaan aan ku qowlno qowlka oo macruufun la yaqaano ama in khabar la qadaro sida siiba weeyihii ku socdo oo la yidhaha daacatun daaco iyo waqowlun iyo qowl qowlka oo macruufun la yaqaano ayaa amhalu habboonaan badan kaas ayaa wanaag badan oo dibindaabyada iyo beenta iyo kaasaa ka fiican sidaana in la dhaho faidaa haddii cazama almru faidaa haddii cazama uu waajibo almru amarkii uu waajibo alamru bilqitaal dagaalkii lays amray haddii uu waajibo uu yimaadana falow haddii sadaqu llaha alla ay u run sheegi lahaayeen oo niyadooda iyo qasadkooda ay ugu run sheegi lahaayeen lakaana wuxuu ahaan lahaa runtaasi khayran tu khayr badan lahum iyaga u khayr badan bay ahaan lahayd ayb marka munaafiqiintu markay leeyihiin amrunaa daacatun waxay u leeyihiin jees jees iyo khiyaano ayb daacatun wa qowlun macruufunna amhalu haddii la yidhahdo iyaga hadalkooda ma ahanba markaas ayb oo daacada iyo warka wanaagsan baa fiican yay noqone falow sadaqu llaahana waxaa laga qaadanayaa kelmadda sidqi ama run way ka ballaaran tahay inaad qof hadal run ah u sheegto runta iyada waxaa lagula dhaqmayaa qofka waxaa lagula dhaqmayaa rabbi subxaanahu watacaala rasuulkii baa loo sheegayaa mucaamalada runta marka waa cid walba inaad marka ugu run sheegto waxa aa u sheegaysid markaa rabbi subxaanahu watacaala markay tahay cibaadada aada leedahay ee laa ilaaha ila allahuda aada leedahay ee cibaadadiiad u hoggaansamaysa ay tahay dhammaan waxyaabahaas oo dhan marka waxaa la rabaa qofku inuu isagu markaa yacnii uu ku run sheego ayb qofkii inuu markaa yacni waxyaabaha uu ku run sheegaa la rabaa marka rabbi run in lagu qaabilo oo waxa loo sheegaya axadka ugu horeeyo run naga mudan waa rabbi subxaanahu watacaala qofku marka inuu rabbi sidqiga marka waa macnihiisu sidaas u ballaaran yahay rabbi inaad run u sheegto rasuulkii daacadiisa inaad run ka sheegto dadka ballamadooda inaad ugu run sheegto sheekada aada ku sheekaynaysaa inay run noqoto ood u run sheegto waxyaabahaas oo dhan iyay keensanaysaa falow sadaquu llaha lakana khayra lahum fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqaicuu arxaamakum fahal casaytum ma mudan tihiin in tawallaytum haddaad jeesataan oo aad ka jeesataan qur-aankii iyo diinkii iyo cibaadadii rabbi an tufsiduu inaad hallaysaan fil ardi dhulka korkiisa inaad fasaadisaan watuqaicuu aada goysaan arxaamakum fii arxaamikum riximyadiinna iyo qaraabadiinna dhexdeeda aada googoysaan ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan lacanahum llaahu alla ou lacnaday fa asama waa maqal tiray hum iyaga alla waa maqal tiray oo xaqii ma maqlayaan iyo mawcidadiibuu ka dhega tiray wa acmaa waa waa tirtiray absaarahum aragyadoodii ay wax ku arki lahaayeenna waa tirtiray alla subxaanahu watacaala wuu indho tiray afalaa yatadabbaruuna alqur'aan ayucriduuna can dikrillaahi ilaahay dikrigiisa ama can kitaabillaahi miyay ka jeesanayaan oo falaa yatadabbaruuna ma fiirfiirinayaan miyaa alqur'aana qur-aankii ma fiirfiirinayaan miyaa maxaynan la fiirinaynin am calaa quluubin bal eh calaa quluubin quluub korkeeda waxaa ah aqfaaluhaa qufulladeedii ayaa ah oo waa qufulan yihiinoo meel xaqi uu ka galo ma lehba fahal casaytum ma mudan tihiin in tawallaytum haddaad jeesa in tawallaytumtaan laba macnaa laga macneeye in acradtum haddaad kitaabka ilaahay ka jeesataan qataado isaga markaa wuxuu yidhi kayfa ra-aytum lqowma seed ku aragteen buu yidhi dadkii xiina tawallow can kitaabillaahi markay ilaahay kitaabkiisa ka jeesteen see ku aragteen alam yasfi alam yasfiku dama alxaraam dhiig xaaraana miyaynan daadinin waqatacu larxaam qaraabadii miyaynan gooynin wacasaw raxmaan allaha raxmaanka miyaynan caasinin oo macnaha dadku hadday kitaabka alle ka jeestaan dhiig xaaraanay daadinayaan rabbi bay caasinayaan qaraabadii waa gooynayaan oo meeshii inay kabaan la rabay fasaad unbay dhulka ka wadayaan fasaadka dhulka waxaa keeno kitaabka alloo laga jeesto oo aan dan loo gelinba ayb waxa fasaad dhulka kor yaallana wuxuu ka dhashay al-icraadu can kitaab illahi tacaala tafsiirka labaadna wuxuu leeyahay fahal casaytum ma mudan tihiin in tawallaytum haddaad wax maamushaan intawaldii maamul la idiin dhiibo tala aa qabataan ma laga yaabaayo ma mudan tihiin an tufsiduu fi lardi dhulka inaad fasaadisaanba wa tuqaicuu aada googoysaan arxaamakum fii arxaamikum aada jarjartaan haddii marka munaafi idinkan munaafiqiinta ama kuwiinan kitaabka kasii jeedo haddii madax la idinka dhigo oo dadka taladooda la idiin dhiibo ma mudan tihiinoo ma dhici kartaa inaad dhulkaba fasaad u horseedaan iyadana waa macno labaad walidaalika qofku haddii iyaduna uunan alla alla ka cabsi uunan ku dhowrsanin taladii iyo awooddiina gacantiisa ay soo gasho wax badan buu fasaadin karaa qofkaasi waana la arkay oo de xajaaj ibnu yuusuf fasaadkiisii waa la ogaa iyo in fara badan oo isaga ka dambeysay sida ay wax u qaribeen oo ay wax u halleeyeen cubaydullah ibnu ziyaad markuu saxaabigii la taliyey uu yidhi uu ku yidhi ey bunay ina shara ricaa'i alxutama war wiilkaygiio wuxuu yidhi dadka madaxda ah ee wax loo dhiibo mas-uuliyadda qabto kuwa dadka burburiyo ayaa ugu xun oo dadka un laayo mar walba oon dadka u naxariisanin markaabuu wuxuu yidhi ijlis iska fariisuu yidhi fa inamaa anta min nukhaalati asxaabi muxamed adigu waxaa tahay buu yidhi asxaabu muxamed buunshahoodiyaa tahay yuu yidhi iska tag waxba ma tihiduu yidhi saxaabadii nebi moxamed kuwooda yaryaraa oo buunshaha oo kale meesha uu ka taagan yahay waxa la cuno ayaad adigu ka taagnayd buu leeyahay saxaabigii marka u nasiixeeyeyba warkaas kala hortegay markaasuu wuxuu yidhi wahal kaanat lahum nukhaalatun oo iyaga marka yacnii buunsho miyay lahaayeenba saxaabadu inamaa kaanat inukhaalatu man bacdahum wafii gayrihim buunshadu dadkii iyaga ka dambeeyey iyo keyrkood baa buunsho ah maahane saxaabadii rasuulka maaba buunsho ahay buu yidhi adeer intaabuu dhihi karay intiibuu marka u sheegay ku yidhi ayb marka ey bunaya ina shara ricaa'i alxutama yani wuxuu leeyahay dadka madaxda ah kuwa wax burburiyo oo wax fasaadiyo oo awoodooda wax ku baabi'iyo kuwaasaa ugu shar badan waa kaa marka an tufsiduu fi lardidii waay marka labadaas macnaa marka meeshaas ku jiro ulaaika aladiina lacanahum llahu ulaaika ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan lacanahum llahu alla uu lacnaday fa asama waa arag waa maqal tiray hum iyaga ayuu maqal tiray alle can samaaci lmawcidati buu ka maqal tiray wa acmaa waa arag tiray absaarahum aragyaalkoodiina waa tirtiray oo waa baabi'iyey ey azaala absaarahum afalaa yatadabbaruuna alqur'aana hamzadu waa hamze marka hamzatu inkaar alhamzatu lilinkaar hamzatu istifhaamkan lilinkaar bay u joogtaa fa'daanina waa xarfu cataf jumlada ka dambeysay waxay ku cadfaysaa jumlo muqadara ah oo hamzada gadaasheeda la qadarayay ku cadfaysaa taqdiirkuna wuxuu noqonayaa ayucriduuna can kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisii miyay ka jeesanayaan oo falaa yatadabbaruuna markaa aynan fiirfiirinaynin alqur'aana qur-aankii aynan fiirfiirinaynin waa yaabe yacnii waa lagu inkirayaa arrintaa marka intay kitaabkii ka jeestaan miyay haddana fiirfiirinayninba oo fiirfiiriskiisiina ma ka tegayaan am calaa quluubin am bal eh calaa quluubin quluub korkeeda waxaa ah aqfaaluhaa qufulladeeda ah waaba qufulan tahay quluubtoodii in اldina اrtaduu clى adbaarihim min bacdi ma tabayana lahm اlhuda الshayطaanu sawala lahm waamlaa lahm in اladiina kuwii irtaduu laabtay calىa adbaarihim dabadooda u laabtay yani gadaashooda dib ugu laabtay min bacdi maa kolkii ka gadaale laabtay tabayana lahum oo u cadaaday iyaga alhudaa hanuunku marka u cadaaday kadib laabtay ashayطaanu shayطaan ayaa sawala u qurxiyey lahum iyaga suu-a acmaalihim ama qabiixa acmaalihim acmaashooda xunxun ayuu u qurxiyey wa amlaa yacni waa yididiilo geliyey shaydaan lahum iyagiiba uu yididiilo been ah ayuu geliyey ama wa amlaa waa u kortay alle lahum iyaga ayuu allah u sugtay oo aan ciqaabka kusoo dedejinin marka arrintaabaa marka sabaansab bay ku noqotay marka sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun waumlii lahum ina kaydii matiin in markaana laga macneeyo ta kalena yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum shayطaanu ilaa guruuran marka waa amlaada marna in laga dhigo shaydaankii faacil looga dhigo shaydaan baa yididiilo xun geliyey waay oo adduunyadaad ku noolaan doontaan weligiin waa joogaysaan iyo waqti badan baa idiin dhiman iyo waxyaabahaasu ku yididiilo gelinayaan ama waamlaa lahum waamlaa allah u kortay oo sugtay lahum iyaga ayb oo ciqaajaashoodii baa loo taagay waa cumri dheer baa la siiyey kuwaan dalika alamru arrinku dalika kaagaas waaye oo yacnii shaydaankaa inuu dhumiyo oo iyaga markaa loo korto iyo irtidaadkaas ay laabteen daalika kaagaasi kaa-inun mid ahaanayo waaye muxuu ku ahaanayaana biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen liladiina kuwii inay u yidhaahdeen karihuu kahday maa wixii nasala allahu alla uu soo dejiyey kuwii nacay ayay waxay ku yidhaahdeen sanutiicukum waan idin adeeci doonnaa fii bacdi almri arrinka ama arrimaheenna qaarkee yani qaarkood dhexdeeda ayaanu idinku adeeci doonnaa ayay dhaheen wallaahu allana yaclamu waa ogyahay israarahum siraysigooda siraysigooda alla waa ogyahay wallaahu yaclamu asraarahum haddii la akhriyana waa sirtooda waay markaas oo israar marka masder baa laga macnaynayaa asraar marka la yidhaahdana da sirtii oo la jamciyey unbay iska ahaanaysaa labadaa koox ee isbahaysanayso ee munaafiqiinta iyo kuwan gaalada ah oo kuwa ilaahay wuxuu soo dejiye nacay waa gaaladee labadaa koox oo isgarabsanaysa rabbi sirtooda waa ogyahay waay waciid aada u shadiid ah baa ku jira markaas in aladiina kuwii irtaduu laabtay calaa adbaarihim gadaashooda u laabtay dabadooda yacnii korkeeda u laabtay oo meeshay ka yimaadeen dib ugu laabtay min bacdi maa kolkii ka gadaale tabayana lahum oo u caddaaday iyaga alhudaa hanuunku markuu u caddaaday kadib ashaydaanu kuwaasi shaydaan ayaa sawala u qurxiyey lahum iyaga qabiixa acmaalihim buu u qurxiyey wa amlaa waa yididiilo geliyey lahum iyaga ayuu yididiilo been abuu geliyey ama wa amlaa alla waa u sugtay lahum iyaga oo cumriguu u dheereeyey markaabay waxay is caafimaadna waa la siiyey dhibba ma qabtaanay is yidhaahdeen marka waxa ay samaynayaan waaba la fiicnaatay dalika biannahum dalika kaagaa la sheegay ee aayaddii ka horreysa lagu soo xusay kaa-inun mid ahaa ahaaday waay muxuu ku ahaanayaana biannahum bisababi anna maxay ku ridoobeen oy diintii uga baxeen maxaa u keenay marka in shaydaanku uu camalkoodaa xun u qurxiyo biannahum iyaga bisababi annahum iyagu qaaluu waxay yidhaahdeen liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen karihuu nacay maa ay ladii kii nacay nasala allahu alla uu soo dejiyey kuwii nacay waa gaaladii ayay waxay ku yidhaahdeen sanutiicukum waanu idin adeeci doonnaa fii bacdi almri amarka qaarkiis ayaanu idinku adeeci doonnaa bay dhaheen ibnu kathiir meeshan wuxuu yidhi maala-uuhum wanaasaxuuhum fi lbaatini cala albaatili sanudiicukum fii bacdi alamri waxay tahay barnaamijka aada wadaan ayaan idinkula jirnaa annaga oo annaga ayaa garab idin siinayno talaan idin siinaynaa dad isku talo ah oo isgarabsado ayaan nahay ayb maala-uuhum wanaasaxuuhum fi lbaatini ile daahirka ayaga waxay ka sheeganayaan inay muslim yihiin soo maha qalbigiibay marka waxay ku hayaan nusxi iyo khayr iyo wanaag bay ugu hayaan gaalada markaabay waxay leeyihiin marka sidaabay u dhahayaan sanutiicukum fii bacdi almri ayb macna marka sidaas ayaa marka ibnu kathiir isaga uu u macneeyey macno kalena waxaa la yidhaahdaa sanutiicukum fii bacdi almri yacni inaanan daacada rasuulka iyo wixii nala faray inaan wuxuuna faray moxamed inaan qaadano arrintaa inaan iska dhaafno on ka tagno ayaan idinku garab siinaynaa sidaana waa la tilmaamayb oo wixii daacada looga rabay ayay ka tegayaan daacadaasi hadda la soo hayeyna de qitaalkii ha noqdo iyo ama qeyrkeeda ha noqoto ayb wallaahu alla yaclamu waa ogyahay israarahum siraysigooda waxa ay siraysanayaanna rabbi waa ogyahay aayaddan marka sheekh maxamed alamiini shanqiidi wuxuu ka bixiyey tafsiir dheer aadna u qiimo badan dadka zamankan joogana inay ogaadaan daruuri ay u tahay sida isaguba uu yidhi marka xoogaagaa yarkaan akrinaynaa in sha allahu tacaala wuxuu yidhi waal-aayatu alkariimatu aayaddan wanaagsan tadullu waxay tusaysaa calaa ana kulla man ataaca qof kasta oo adeeco man qof adeeco kariha nacay maa nasala allahu wixii ilaahay soo dejiyey qof nacay ninkii adeeco muxuu ku adeecayaana fii mucaawanatihi lahu garabsiintiisa ou garab siinayo muxuu ku garab siinaana calaa karaahatihi nicitaankaas oo ilaahay wuxuu soo dejiyey nacayo ayuu ku garab siinaa nacam qur-aankii in la bartoo kale waxa alla soo dejiya dabcan waa qur-aanka gaalkiina qur-aankii waa necab yahay waa la dagaalamayaa in macnihiisa la fahmou la dagaalamayaa in la bartou la dagaalamayaa ninkii marka dagaalkaas iyo nacaybkaa gaalku qur-aanka u qabo ninkii kala shaqeeya marka wa mu'aasaratihi iyo garabsiintiisa calaa dalika albaatili baatilka uu ku garabsiiyo annahu kaafirun billaahi aayadda waxaa laga qaadanaya qofkaasi garabsiintaa inuu ku gaaloobayo annahu kaafirun billaahi bidaliili qowlihi tacaala baana tusayo fii man kaana kadalika qofka sidaa ahaa fakayfa idaa tawafathum almalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum dalika biannahum itabacuu maa askhata allaha wakarihuu ridwaanahu faaxbata acmaalahum wixii alla carogelinayay jecel ayay raaceen waayo ilaahay waa ka caroonayaa sowmaha kitaabkiisa oo la nacayo ninkii kitaabkiisa nacayay haddaad adiga ku jaal noqoto ood garab ku siiso kitaab nicidda ee waxaad raacday sowmaha wixii ilaahay carogelinayaad raacday wa karihuu ridwaanahu wixii alla raalli u ka ahaanayayna way naceen fa axbada acmaalahum wa qaala waxaa kaluu yidhi iclam ogow ana kula muslimin muslim kastaa yajibu calayhi waxaa ku waajiba fii hada zamani waqtigan ta'amulu hadihi alaayaat aayaadkan inuu fiirfiiriyo min suurati muxamedin ka mid ah wa tadabburuhaa iyo inuu ku tadabburo waalxadaru taamu waxaa ku waajiba digtooni dhammaystiran mimaa uu ka digtoonaado tadamanathu ay koobsatay aayaduhu min alwaciidi shadiidi waciidka adag ah lianna kahiiran maxaa yeelay in badan miman yantasibuuna lilmuslimiina in badan oo dadka muslimiinta u nisbo sheegta ka mid ah daakhiluuna way soo gelayaan aayadda bilaa shakin waxay soo gelayaan shaki la-aan fii maa tadamanathu aayadda waxay koobsatay oo min alwaciidi shadiidi ah lianna caamata alkufaari maxaa yeelay gaalada badankood min sharqiyiina wagarbiyiina kuwa reer bari ah iyo kuwa reer galbeed ah ha ahaadeene in badankood ama kulligood kaarihuuna way nacayaan limaa nazla allahu calaa rasuulihi muxamedin sala allahu calayhi wasalam wuxuu ilaahay nebi moxamed kusoo dejiyey waa nacayaan waan u jeednaaba inay necban yihiin kuwii hore sharqiga waa laga adkaaday la yirina bariga ahaan jira communiistahana waaba ka darnaayba kuwaan aayad qur-aan iyo lama maqashii karin isaga iyo diin midna markaa wuxuu yidhi wahada wahuwa hada lqur'aan waxa ay nacayaanna waa qur-aankan wamaa bayanahu bihi nabiyu sal l l slam min asunan iyo waxa uu nebiga qur-aankan ku bayaaniyey oo sunnada ahna waa nacayaan sunanka fakulu man qaala qof kasta oo yidhi lihaa-ulaai alkufaar gaaladan alkaarihiina ee necban ee nacay limaa nazla allahu wuxuu alla soo dejiyey nacay ku yidhi sanutiicukum fii bacdi almri fahuwa daakhilun fii waciidi laayati arrimaan isla wadwadaynaayo howlahan aada wadaan annagaa idinkula jirno waa idinku kaalmaynaynaa wax ka mid ah haddii ay kuwa sidaa dhahayo waciidka aayadaanay soo gelayaan qodob kaleo u gudbayo wuxuu yidhi wa axraa min dalika waxaaba uga habboon midaan aan sheegnay aayaddu inay soo galaan man yaquulu lahum kuwa dhahayo sanutiicukum fii kulli lamri annaga arrimaheenoo dhan idinkaanba idinkaga dambaynaa kaaladiina sida kuwa yatabicuuna alqawaaniina alwadciyata kuwa qawaaniinta bani aadamku uu sameeyey ee gaaladu ay sameeyeen kuwa raacaya oo sharci waayo dhahayo waa qaanuun dhahayo ayb mudiiciina bidalika ayagoo ku adeecaya arrinkaa liladiina karihuu maa nazla allahu markay sidaa samaynayaanna waxay ku adeecayaan kuwaan ilaahay wuxuu soo dejiyey nacay ee gaalada ah ayb fa ina haa-ulaai kuwani laa shaka shaki ma leh annahum iyagu miman tatawafaahum almalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum waanahum itabacuu maa askhata allaha wakarihuu ridwaanahu waanahu muxbitun acmaalahum falxadara kula alxadar ayuu yihi marka aada ha loogaga digtoonaado min addukuuli fi ladiina qaaluu sanudiicukum fii bacdi almri kuwa sidaa yidhi in laga mid noqdaa waa in laga digtoonaadaa marka cudur dadka camimay ayuu ka hadlay ilaa xataa dadkii kuwii khaasada ahaayo diinta wax ka garanayay xataa aynanba la ahayn mas'alo weynba inay tahayba aynan la ahayn oo ay ku dhiiranayaan cibaaraad aada la yaabayso ood leedahay warkani diintiibauba yaqaanaya waxaan uu ku dhiiranaya waa maxay baad is leedahay nacam allahu mustacaan nacam gaaladii marka habdhaqankii meesha xukunku xukunku waa wax aada iyo aada u weyn waayo waxa maxkamadda la geynayay ay maxkamaduhu u samaysan yihiin ay xukumayaan waa dadkii diintooda ka mid ah waxaa ka mid ah dadkii furuujtooda ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah dadkii maalkooda ka mid ah waxaa ka mid ah yacni dadkii dhiigooda ka mid ah iyo nufuustooda caqligooda ka mid ah yacni meeshaa laysku xukumayo ay dadka ku kala baxayaan oo ay ku kala harayaan dadkii diintoodii iyo naftoodii iyo maalkoodii iyo cirdigoodii iyo caqligoodii ayaa lagu maamulaa oo lagu xukumaa intaas marka in la yidhaahdo qur-aan kama talin karo qur-aan kama talin karo in la yidhaahdo qaanuun aanan aqoonin dadaanaan isku dhaqan ahayn isku deegaan ahayn isku faham aan ahayn qaanuun iyaga xaggooda ka yimid in la yidhaahdo waa raacaynaa idinkaan idin raacaynaa oo umuuraheenna axkaamta iyo aan idinku raacaynaa ama qeyb ka midaan idinku raacaynaa waa aayaddan waxa ay tilmaamaysa marka ayb xaqiiqdu marka waxaa weeyaan sidan sheekha marka sheekh maxamed alamini shanqiiti inuu sidan marka u hadlaa waxaa weeyaan de dhib weyn buu meeshan ka arkay dadkiina markaa waa uga digay fakayfa ida tawafathum اlmalaaئikatu yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum fakayfa sidee buu xaalku ahaanayaa idaa tawafathum hadday oofsanayso almalaa-ikatu malaa'igtu goortay oofsanayso yadribuuna xaal ay garaacayaan wujuuhahum wajiyaalkooda iyo waadbaarahum dabadooda ay ka garaacayaanba waan soo marnay aayado la macnaa walow taraa id idaalimuuna fii gamaraati اlmowti wاlmalaaئikaةu basiduu aydiihim ilaa aakhiri اlaaya wejiga iyo gadaalay ka garaacayaan dalika kaagaasi kaa-inun mid ahaanaya waaye dalika darbu garaacistaasi kaa-inun mid ahaanaysa waaye biannahum bisababi annahum iyagu itabacuu waxay raaceen maa ay ladii kiibay raaceen askhada caragelinay carageliyey allaha alla carageliyey wakarihuu waxay kahdeen ridwaanahu raalli ahaanshihii alle ayay kahdeen wixii alla raayani raalliga ku ahaa ayay kahdeen ayb ilaahay raalli ahaanshihiisii ayay naceen fa axbata waa tirtiray oo waa baabi'iyey acmaalahum acmaashoodii buu baabi'iyey de ilaahay diintiisii wuxuu usoo dejiyey in lagu dhaqmo iyadoo la laalay oo meel layska dhigay haddii uu arko ilaahay raalli ku noqon maayo sidaas macana marka lagu dhaqmayaana raalli buu ku yahay qoladan marka ilaahay wuxuu soo dejiyey nacay haddii lagu raaco marka arrintaa inay hirgasho waxay noqonaysaa marka dadka ku raacay inay rabbi wax ka caraysiiyo inay raaceen ayay noqonaysaa waana aad bay aayaddanna u caddahay am xasiba aladiina fii quluubihim maradun an lan yukhrija allahu adqaanahum nifaaqu waa cudur qalbi asal u ah marka alla wuxuu leeyahay am xasiba am bal eh axasiba aladiina kuwii miyay maleeyeen fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda maradun jirada ay ku sugnayd an lan yukhrija allaahu alla inuunan soo bixinaynin adqaanahum xiqdigooda qalbigooda ku duugan cuqdada iyo xiqdiga qalbiga uga duugan inuunan rabbi soo bixinaynin miyay u maleeyeen maya waa soo bixinayaa walow haddii nashaa-u aan dooni lahayn la araynaaka waanu ku tusi lahayn adiga hum iyagaan ku tusi lahayn fala tacrifannahum waadfala caraftahum waad aqoonsan lahaydoo waad garan lahayd bisiimaahum ayaad ku garan lahayd sumadooda iyo calaamaddoodaad ku garan lahayd wala tacrifannahum wala wallaahi tacrifannahum waad aqoonsanaysaa oo aqoonsanaysaa oo aqoonsanaysaa fii laxni lqowli hadalkooda leexsanaantiisa dhexdiisa ayaad ku aqoonsanaysaa yani hadalkooda leexsan waad garanaysaa way adiga hadalka leexsan laxnulqowl laxnigu qofku marka uu ereyga sida loo akriyo ou gafo waxaa la yidhaahdaa fulaanun yalxan hebel waa laxniyaa macnaha marka uu gafana sidaasoo kale un weeyaan oo waa laxniyaa marka fii laxni lqowl waxaa loo jeedaa iyaga hadal bay tuurayaan hadalkaasi marka daahirkiisa uma jeedaane sarbeeb waayo wax kaley ka wadaan rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam marka wou garanayaa meeshay u socdaan marka hadalkooda dibindaabiyada uu xambaarsan yahay iyo meesha uu u socdo wou garanayaa rasuulka salawaat ullahi wasalaamuhu calayhi ayb walatacrifanahum walawallaahi yatacrifanahum waad aqoonsanaysaa ood aqoonsanaysaa fii laxni lqowli hadalkooda yacnii qalloociisa ama leexsanaantiisa dhexdeeda ayaad ku garanaysaa munaafiqiin inay yihiin hadalkoodaa leexsan marka hadalkaad hadalkaa leexsan aa aragto iyagii waadba garanaysaa wallaahu alla yaclamu waa ogyahay acmaalakum acmaashiina mu'min iyo gaal labadaba meeshaa marka waa soo gelayaan dhammaantiin walanabluwannakum walawallaahi nabluwanna waanu idin imtixaanaynaa oo idin imtixaanaynaa kum idinkaan idin imtixaanaynaa xataa intii naclama aan muujinno oon bannaanka aan keenno almujaahidiina kuwa jihaadayo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin iyo wasaabiriina kuwa sabrayo oo daacada rabbi ku sabrayo wanabluwa waxataa nabluwa ilaa aan jarribno akhbaarakum wararkiina aan jarribno ayb marka ikhtibaarkii imtixaankii muxuu ku dhacayaa walanabluwannakum waanu idin imtixaanaynaa xataa naclama ilaa aan ogaano ilaahay waaba ogyahay aan ogaano muxuu ka wadaa cilmu duhuur waaye alla waa ogyahay laakiin bannaankuu soo dhigaa markaan xataa naclama ilaa aan muujinno oon bannaanka keenno almujaahidiina kuwa jihaadaya minkum xaalay idinka idinka mid yihiin iyo wasaabiriina wanabluwa aan yacni imtixaanno oon jarribno ahbaarakum akhbaartiinana aan markaa yacni imtixaanno ayb bannaankaan iyadana keenaynaayo waa bannaankaan keenaynaa marka marka wanabluwadan waxay ku cadfan tahay xataa naclama walanabluwannakum xataa naclama almujaahidiina wanabluwa aanaan imtixaano on jarribno ahbaarakum ahbaartiina oon bannaanka aan keenno ina aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllahi washaaquu rasuula min bacdi ma tabayan ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey wasaduu jeestay can sabiili llahi ilaahay jidkiisa ka jeestay ama dadkaba ka jeediyey washaaquu khilaafay alrasuula rasuulkii khilaafay oo la dhinactamay min bacdi maa kolkii ka gadaale tabayana lahum oo u cadaaday iyaga alhudaa hanuunku markuu u cadaaday ka gadaale lan yadurullaha alla dhibi maayaan shay-an waxba ku dhibi maayaan alle wasayuxbitu ilaahay waa hoobinayaa waa tirtiri doonaa acmaalahum acmaashoodii buu tirtiri doonaa kufri iyo waxay isku dareen dadkii xaqa waddada alle ay ka celiyaan iyo rasuulkii oo ay khilaafaan eejahlina ma hayo hanuunkii markuu u caddaaday ka gadaalay bay sidaa yeeleen kuwaa lan yadurullaha shay-an ilaahay waxba u dhibi maayaan wasayuxbidu waa hoobinayaa waa tirtirayaa alle acmaalahum acmaashooda yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniina yatiicu llaha alla adeeca wa adiicu rasuula rasuulka ka dambeeya oo adeeca warkiisa maqla walaa tubdiluu ha burburinina acmaalakum acmaashiinana ha burburinina binnifaaqi ha ku burburinina ile nifaaqaa lasoo sheegay munaafiqiin ha noqonina oo acmaashii nifaaq ha ku baabi'inina maadaama nifaaqu gaalnimo uu yahay isaga laftiisa mar acmaashii buu baabi'inayaa ama walaa tubdiluu acmaalakum in loo jeedo acmaashiina ha burburinina biriyaa-i inaad istutus la timaadaan ama walaa tubdiluu acmaalakum bilmacsiyati acmaashiini macsiha ku burburinina waa dhici kartaa in laga wado oo haddii marka hadalkaa dambe aan qabanno oo la yidhaha macsi ayaa laga wadaa ee macsidii acmaashii miyay baabi'isaa oy burisaa xubuudka ayaa laba nooc ah ama ixbaadka burburinta ayaa laba nooc ah xubuud kulli ah iyo xubuud jus-i ah xubuudka kulliga ah gaalnimada unbaa burburinaysa acmaashaadoo dhan weliba marku qofku isagoo muslim ahaa gaaloobo oo haddana gaalnimada uu ku dhinto acmaashii uu samaystay oo dhan gaalnimadaasaa baabi-inaysa ka dambeysay walciyaadu billah haddii laakiin gaalnimada uunan ku dhimanin uu ka towbad keeno acmaashii waa usoo noqonayaan ee macsida iyada marka gaalnimada marka xubuud kulli ah bay keentaayo acmaashaadoo dhan waa wada baabi'inaysaa kufrigu waa baabi'inayaa amaa macsida iyada acmaashaadoo dhan ma baabi'inayso laakiin qaar ka mid ah bay baabi'in kartaa xubuud oo waxaa la yidhaha marka xubuudun jus-iyun waxayna culimada qaar ka qaataan man taraka salaata alcasri qofkii salaada casir ka tago xabita camaluhu faqad xabita camaluhu camalkiisii waa buray camalka buray marka waa camalka uu maalintaas shaqaystay waay ee wixii uu soo samaysto dhan ka kac waayo ma aha macnuhu nacam marka xubuudka kulligaa gaalnimadaa leh xubuud jus-ina macsidu way leedahay marka qofku waa inuu gaalnimadana iska ilaaliyaa macsidana waa inuu aada uga fogaadaa si camalkiisii oo dhammaystiran berri oo u helo ayb wacalaa haadaa marka xubuudkii in sidaa loo qaybiya waxaa lagu khilaafayaa madhab اlkhawaarij iyo wاlmuctasila ayb sidaana marka alimaam ibnu اlqayim asalaatu xukmu taarikihaa iyo wuu ku sheegaa a'imadana saasoo kale way tilmaamaan in aladiina kuwa kafaruu kufriyey wasaduu celiyey annaasa dadka ka celiyey can sabiilillahi ilaahay jidkiisa ka celiyey huma markaa dabadeed maatuu dhinteen walxaal hum iyaga oo kufaarun iyagaoo gaala a dhintay marka wamaatuu wahum kufaarun waa huma maatuu wahum kufaarun waa qeyd haddii aynan dhimanin iyaga oo gaalo ah oo ay iimaan ku dhinteen waxa soo socda iyaga ma taabanayaan in aladiina kuwa kafaruu kufriyey wasaduu jeestay can sabiilillaahi ilaahay waddadiisii ka jeestay ama dadka ka jeediyey huma markaa dabadeed maatuu dhinteen walxaal hum iyaga oo kufaarun gaalo ah falan yakfir allaahu alla uma dhaafi doono lahum iyaga uma dhaafi doono dembigoodii ma u dhaafi doono falan yakfir allaahu alla ma dhaafaya lahum iyaga dunuubahum u dhaafi maayo falaa tahinuu ha daciifinina watadcuu aada u yeerataan markaa ila salmi heshiis aada u yeerataan markaa sidaa ha yeelinina wa antum idinku ayaa al aclowna kuwii sarraynta badan ah wallaahu alleh macakum idinka la jirkiina u ahaaday walan yatirakum ma nuqsaaminayo alla idinka nuqsaamin maayo acmaalakum acmaashiina idinka nuqsaamin maayo aayaddan marka bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waxay nasakday wain janaxuu lisalmi fajnax lahaa watawakal cala allah qaara saas dhahay suuratu lanfaal waxaan kusoo marnay hadday gaaladu heshiis ay u iishaan qaado oo heshiiskii waad qaadan kartaa aayaddanna waxay leedahay falaa tahinuu watadcuu ila salmi wa antum laclowna qaar baa marka waxay leeyihin tanaa naasikha ah oo middaa nasakday sida xaqaana waxa ay tahay labada aayadood laba waxay ka kala hadlayaan oo kala gaar ah middan waxay ka hadlaysaa dadkii muslimiinta iyagoo xoog leh oo dagaalami karo oo diintii iyo dacwadii faafin karo oo cadowgoodii ka awood badan inay ayagu heshiiska bilaabaan dalabkiisa aayaddan marka sidaasay diideysaa macnaha aayadda kale wain janaxuu lisalmi hadday ayaga la imaadaan waayo oo ay yidhaahdaan war heshiisaan keennay marka hadda xaakimkii waxaa u bannaan inuu heshiiska qaato hadduu maslaxa u arko muslimiinta labada aayad marka laba waaqic bay labaduba ka wada hadlayaan midaana gaalada inay iyaga la imaadaan waayo midaana inay muslimiintu dalbaan waayo weliba markaa muslimiinta ay dalbayaan waa markay xoog badan yihiin oo loo diidayo inay dalbaan waa ilaa markaynan xoog badnayn oo ay taag daran yihiin waxaa u bannaan inay heshiis galaan walidaalika nabiga sala allahu calayhi wasalam xudaybiya waa tii uu heshiis la galay gaaladiina weliba heshiiska daahirkiisana aada ou dhib ugu ahaa muslimiinta nacam sida aan arkayno fi suurati alfatxi aan ugu tegi doono insha allah marka labada aayadood waxba isnasakhi maayaani mid walbaa macnay marka u taagan tahay walan yatirakum nuqsaa idin nuqsaamin maayo alle acmaalakum amaal acmaashiina idinka nuqsaamin maayo inamaa wax kale ma ahna alxayaatu noloshii addunyaa ee dhoweyd qitaal iyo dagaal maadaama laga hadlayo dagaal dhimashou leeyahay adduunye in laga taga wa yaa yaa yaa yaa ku dhow oo ku dhex jirto inamaa wax kale ma ahne alxayaatu noloshii addunyaa ee dhoweyd lacibun dheel dheel un weeyaan walahwun iyo wax lagu daaho oo dadka waaweyn ay ku daahaan wain tu'minuu haddaad rumaysaan watattaquu aada dhowrsataan ood rabbi ka cabsataan yu'tikum idin siiyee alleh ujuurakum ajaryaalkiina idin siiyee walaa yas'alkum idin su-aali maayo amwaal amwaalakum maalyaalkiina idin weydiin maayo in yas'alkumuuhaa hadduu idin su-aalo in yas'alkum hadduu idin su-aalo alleh haa amwaashiina maalyaalkiina fa yuxfikum su-aasha uu idinku badiyo tabkhaluu waad bakhaylaysaan wayukhrij bixiyee alleh adqaanakum ayuu markaas soo bixinayaa uurgunudkiina waxa uurkiina ku guntan ee buqliga ah baa bannaanka imaanaya markaasna marka ilaahay maalkiina idin hadduu yacnii idinka idinkama rabo idin su-aala idinka su-aalan maayo hadduu idin su-aalo oo su-aasha uu idinku badiyo ixfaagu waxaa weeyaan su-aasha in lagu badiyo qofka haddii marka su-aasha rabbi uu idinku badiyo tabkhaluu waad bakaylaysaan marka in yas'alkumuuhaa ficlu shardigii waa yas'alkum fa yuxfikum waa lagu cadfay jawaabtiina waa tabkhaluu markaan in yas'alkumuuhaa hadduu idin su-aalo alla amwaashiina fa yuxfikum ou markaa su-aasha idinku salgooyo oo maalkiinii oo dhan ou idin warsado ama uu su-aashii idinku badiyo ku xeel dheeraado tabkhaluu waad bakhaylaysaan wayukhrij bixiyee allana adqaanakum uurgunudkiina waxa qalbigiina ku jiro ayuu bannaanka keenayaa de markaa hadalkiinii wax qalbigii ku jiray buqligii ayaa bannaanka usoo baxaya waxaa kaloo bannaan wayukhrij faacil in looga dhiga buqli laftirkiisa wayukhrij buqligiina wuxuu soo bixinayaa adqaanakum wixii laabta idinkugu qarsoonaa buqligiina bannaanka keenaya markaas sidaana waa loo macneeya haa antum haa-ulaa'i haa hooy antum idinku haa-ulaa'i kuwan ayaa tihiin tudcawna waa la idin yeerayaa litunfiquu inaad bixisaan fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa inaad ku bixisaan maalkiina ayaa la ydinkugu yeerayaa idinkayna idin anfacaysaa maalkiinoo dhanna bixiya la idin dhihi maayo wax yar baad ka bixinaysaan fa minkum idinkii man ayaa idinka mid ah yabkhalu bakhaylayo oo maalka jeclaysanayo waman ayaa idin waman axadkii waman qofkii yabkhal bakhaylaa fa inamaa wax kale ma ahane yabkhalu wou bakhaylayaa can nafsihi nafsadiisa xaggeeda unbuu ka bakhaylayaa waayo maalkan aada bixinaysaa aakhiro adaa dheefsanaya haddaad hadda bakhaysho adiga unbaa iska bakhaylayoo naftaadii unbaad kaga bakhayshay wallaahu alleh can nafsihi bimacnaa calaa nafsihina waa lagu macneeyaa wallaahu alleh alghaniyu weeyaan allah addoommadiisa ka maarmo oo qani ah oo deeqtoon wa antum idinkuna alfuqaraa'u ayaa tihiin kuwa rabbi u baahan oo u baahi qabo rabbigiin wain tatawallow haddaad jeesataan yastabdil alla bedel qaatee qowman qowm ayuu idinku bedel qaadanayaa qowmka oo hayrakum idinka heyrkiin ah uma markaa dabadeed laa yakuunuu ma ahaanayaan amhaalakum idinkoo kale ma ahaanayaan kuwaa laydinku soo bedel qaatay idinkoo kale ahaan maayaan marka hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih